alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma baabu ixtiraami asmaai اllahi tacaala watagyiiri اlsmi liajli dalik ay hada kani baabu bayaani wujuubi ixtiraami asmaai اllahi tacaala wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo inay waajib tahay magacyada ilaahay in la ixtiraamo wa tagyiiri ilismi iyo magaca in loo dooriyo liajli dalika ixtiraamka daraaddii baabkani walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay qofka muwaxidka ahi waa qof asmaada ilaahay ixtiraamaya iyo aayaadkiisa sidaa awgeed baa haddii la arko cid la baxday magacaan markaa laa-iq ahayn waa la doorinayaa can abi shurayxin waxaa laga wariyay abi shurayx saxaabigaa la odhan jiray magaciisana waxaa la odhan jiray hani ibnu yaziid alkindi annahu kaana wuxuu ahaa saxaabigani yukna mid lagu kunyeeyuu ahaa abalxakami baa la odhan jiray kunyadiisa abulxakam la odhan jiray faqaala lahu nabiyu nabiga ayaa ku yidhi sala allahu calayhi wasalama ina allaha ilaahay huwa alxakamu ilaahay baa xakama wa ilayhi xaggiisa ayaan u ahaaday oo uu noqonaya alxukmu xukumku marka ilaahay baa xakama macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa jalla wacalaa xukumka iska leh ilaahay baa wax xukuma adduun iyo aakhiraba isagaa ilaahay jalla wacalaa xukumka iska leh oo adduunka inta la joogana rabbi wuxuu soo dejiyey sharci dadku ay isku xukumaan oo ay ku kala baxaan aakhire marka la tagana ilaahay jalla wacalaa isaga ayaa dadka kala saaraya wa ilayhi lxukmuna xukumku xaggiisa ayuu ahaaday ilaahay jalla wacalaa yacnii adduun iyo aakhiraba xukumka ilaahay baa iska leh xukumka ilaahayna wuxuu u qeybsamaa xukum kowni ah oo waxaa looga jeedaa wixii ilaahay uu qoray ee uu qadaray iyo xukum sharci ah oo waxaa looga jeedaa awaamirta iyo axkaamta sharciga ah marka alxakam waa min asmaa illaah faqaala wuxuu ninkii yidhi ina qowmii reer tolka ida ikhtalafuu markay iskhilaafaan fii shayin shay markay isku khilaafaan atownii way ii iman jireen faxakamtu baynahum waan kala saari jiray faradiya raalli bay ku noqon jireenoo way ku qanci jireen kilalfariiqayni labada darafba waxa aan ku kala saara iyo xukumkayga sidaasaa markaa abulxakam laygu bixiyey buu leeyahay waxaa halkaa markaa aynu ka arkaynaa abulxakam sababta loogu kunyeeye ma aha inaan xakam loodhan jira inuu dhalay ee waxa weeye xukum wanaaggiisa ayaa lala dhacay iyo inuu si wanaagsan dadka u kala saaro dabadeeta waxaa la yidhi kani waaba abalxakami faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa axsana haada maxaa ka wanaagsan arrinkanaad sheegtay alla wanaagsanaa ee ishaaraduna waxay u noqonaysaa ma aha abalxakam inuu isku magacaabo ee waa kala saarka dadka uu kala saarayo ee uu kala qancinayo ee dhexdooda uu islaaxinayo waayo wasulxu khayr baa rabbi yidhi jala wacala laakiin waxaa rasuulku ku ammaanaya uu ku dhiiri gelinaya abulxakam inuu la baxay maaha famaa laka maxaad leedahay min alwaladi caruurta xaggooda maxaad ka leedahay caruur maxaad haysaa buu rasuulku ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam magaca alwaladna waxaa soo gelaya ciddii qofku uu dhalay ama ha noqoto cid lab ama ha noqoto cid dhadig ma garatay alwalad waa ismun likulli mawluud waa magac cid kasta oo la dhalaa ay leedahay marka dad maxaad haysaabay ka dhigantay rag iyo dumar ma kala saarin kolka qaala wuxuu ihi shurayxun shurayx baan hayaa nin laydhaa iyo wa muslimun muslim iyo wa cabdullaahi saddexdaa inan baan haystaa waxay markaa ahlulcilmigu leeyihiin sida meesha ka muuqataa saddexdaa inanuunbuu wax dada lahaa xataa hablamuu lahayn qaala wuxuu rasuulku ihi faman akbaruhum yaa ugu weyn qultu waxaan idhi shurayxun shurayx baa ugu weyn qaala wuxuu ihi fa anta abuu shurayxin abuu shurayx baad haddaba tahay haddaba abuu shurayx ayaa tahay abulxakam ma tiida abuu shurayx baa tahay rawaahu abu daawuuda waayruhu abu daawuud iyo keyrkii baa wariye waana xadiid xasanahoo sugan weeye waaya qaala almualifu fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye ixtiraamu asmaa illaahi wa sifaatihi magacyada ilaahi iyo sifaatkiisa in la ixtiraamo la xurmeeyo magacyada ilaahay iyo tilmaamihiisa waa in la xurmeeyo oo qofka qalbigiisa ay ku weynaadaan oo uu ka ilaaliyo imtihaanka iyo bahdilaadda iyo wax kasta oo hoos u dhigayo waa inuu aada uga fogaado taasina waxay soo gelaysaa min tacdiim illaah weynaynta ilaahay la weyneynayo waxaa kaloy soo gelaysaa waxa weeye min tacdiimi shacaa'ir illaah markaad qur-aanka weyneyso kitaabka qur-aanka ah magacyada ilaahay weyneyso sifaadkiisa weyneyso waxay soo gelaysaa tacdiimu shacaa'ir illaah ilaahay ehelkiisa ammaanee uhi dalika waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub markaa baabka waa laga qaadanayaa asmaada ilaahay in la ixtiraamiyo sifaadkiisa walow lam yaqsid macnaah qofku macnihiisa yaanu uba qasdiine athaaniya masalada labaad takyiiru lismi magaca waa in loo dooriye liajli dalika ixtiraamkaa darti athaalita ikhtiyaaru akbari alabnaa'i caruurta ka ugu weyn waa in loo doorto lilkunyati kunyada alabnaa inamada ayuu yidhi laakiin sida siyaaqa ka muuqata waa caruurta ka ugu weyn hadduu doono inanba ha ahaado qofka ugu weyn caruurtunbaa laysku kunyeynaya masaa'il kaloo laga qaadanaya xadiidkana way ku jiraanoo waxaa ka mid ah qofka daaciga ahi dadka had iyo jeer markuu albaab ka xidho waa inuu mid kale u furo ta noocaasina axaadiidta inagu soo maraysay kitaabkan kitaabu towxiid way ku badnayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisiina way ku badnayd oo wuxuu dhaqan u lahaa markuu dadka albaab ka xidhe u dhahda waxaa iska daa inuu mid kale u furo ninkan tusaale ahaan abalxakam ayaa rasuulku ka bedelay muu odhan haddaba magaalada iska galee caruur ma leedahay ha magacyadooda sheeg ama maxaa ugu weyn caynka abushureyx baa tahay haddaba soo ma aragtid marka had iyo jeer albaab qalada markaa dadka ka xidha mid kale oo saxa waa inaad u furto qofka daaciga ahi xikmadda uu isticmaalaya ka midta sunada rasuulkana aad bay ugu badanta asheekh alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna markuu kitaabkan sharaxayo tusaalayaal badan meelo badan buu masaladaa ku baraarujiyaa ee sidaa waa in loo ogaado masalada labaad waxay tahay magacyada ilaahay ma lala bixi karaa mise lalama baxayo jawaabtu khulaasada waxa weeye magacyada ilaahay laba qaybood bay u qaybsamaan qayb ilaahay mooye cid kale aan lagu magacaabi karin iyo qayb ay soo aroortay iyadoo cid kale lagu sheegayo ama makhluuq lagu sheegayo qaybta ilaahay uun ku gaara cid kale marnaba looma bixin karo waxaa ka mid a allah cid aan ilaahay ahayn jala wacalaa macbuudka xaqaa cid aan ahayn allah laguma sheegi karo waxaa ka mid a alraxmaan waxaa ka mid a rabulcaalamiina magacyada ilaahay gaarka waa cid kale hee marnaba laguma sheegi karo magacyo waxaa jira ay soo aroortay iyadoo makhluuq lagu sheegayo sida araxiim oo kale sida samiic oo kale ya sida basiir oo kale aayaadkii laynagu tukinayo maxaa ka mid ahaa fajacalnaahu samiican basiiran insaankii rabbi markuu ka warramayay sida caliim oo kale sida xaliim oo kale magacyada noocaasay soo aroortay in maaragta makhluuq lagu magacaabi karana makhluuqi wuu la bixi karaa laakiin lama bixi kara haddii sifada uu milicsanayo sifada haddii la milicsanayo qodobka aan yaro jilciyo magacyada ilaahay jala wacalaa waa aclaam iyo awsaaf weeyi waana aclaam oo ilaahay daatadiisay tusinayaan oo ilaahay bay magacyo u yihiin sifaadna way koobsanayaan oo imika ilaahay caliim waxaa loogu bixiyey ama loo leeyahay dee cilmibuu ku sifaysan yahi dhammaystiran xaliim waxaa loogu bixiyey xilmi dhammaystiran buu ku sifaysan yahay ma fahante alxakam ilaahay jala wacalaa waxaa loogu bixiyo magacyadiisa ay uga mid tahay waayo xukumka isaga iskaleh ka kowniga ah iyo ka qadarigaaba iyo ka sharcigaaba waayahay laakiin dee makhluuqu sidaa ma aha oo magacyada makhluuqu ama dadka magacyadoodu waxa weeyaan waa aclaamun iyagu oo magaca in lagu garto uun kan in la yidhaahdo marka loo yeedho uu soo jeedsado ayuunbaa loogu bixiya sidaa awgeed baa mid hadduu doono aan laba jeclayn ama aan fiicnaynba baa maxamed loo bixinaya soo maha ama axmed loo bixinaya waaya kolkaa haddii marka magacyadan sida samiic iyo basiir iyo raxiim iyo caliim iyo xakamkan iyo magacyada noocana qofka marka loo bixinaayo haddii macnaha sifada uu leeyahay la milicsaday oo maqalbadnaantiisaa laga yaabay tusaale ahaanoo saa la yidhi waaba samiic kane wax walba uu maqlaya ya ama waa basiir inta aragbadnaantiisa laga yaabay ama xukm wanaagiisa laga yaabo saa la yidhi kani waaba xakam ama xilmigiisa iyo dulqaadkiisa laga yaabo saa la yidhi waaba xaliimkani haddii macnahaasi la milicsanayo meesha ku jira ee sifada ah in lala baxa laa yajuus waayo ilaahay baa jala wacalaa macnaha iyo sifada uu magacani koobsanaayo ka kamaalkeeda iyo dhammaystirnaanteeda ku sifaysani waa ilaahay jala wacala soo ma aragti markaa si aan ilaahay loogu qabsan wixii gaarka uu u lahaa ya ayaa looga fogaanaya haddii laakiin qofku calamun looga jeedo oo xakamun baa laydhaa maba macnaha meesha ku jira lama milicsane laakiin magac ahaanun baa looga jeedaa bes ya xakamun baa loo bixiye tusaale ahaan ama xakiimba ta noocaasi waxa weeye dhib ma laha sidaa awgeed baa waxaa soo arooray saxaabada qaar xakam la odhan jiray sida cuthaymiin sheegaya raximahullah rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma odhan dooriye magacooda waayo macnaha lama milixsan sifada macni lama milixsan kadalika qaar baa xakiim la odhan jiray sida xakiim ibnu xisaamiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dooriye ma odhan waayo macnaha sifada meesha ku jirta lama milixsanoo tusaale ahaan inta xukum wanaagiisa laga yaabiyo garsoorkiisa xakiim looma bixinde ee magac ahaanunbaa loogu sheegay waayahay taasina taa weeye sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abulxakam ninkan la odhan jiray muxuu uga bedelay laba arrin daraaddood waa ta koobaad ee alxakam waa magacyada ilaahay sidaa awgeed baa qofku hadduu abulxakam sheegto ama loo bixiyo de waxay ka dhigan tahay abulaahi oo kale inuu la baxay oo kale tusaalaha soo ma aragtid sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam magacaan u dooriyey qofku de inuu abullah abu- abullaahi iyo la baxo laaiq ma aha qodobka labaad ee uu u dooriyeyna waxa weeye sifada ayaa la milicsaday oo ninkan abulxakam looguma kunyayn inaan- inuunu dhalayn xakam la odhan jiray iyo inay calamuun u noqotee waxa loogu kunyeeyey macnaha la milicsaday oo xukun wanaaggiisa ayaa he laga helay oo lala dhacay markii xukunkiisa lala dhacay baa deetan la yidhi kani waaba abulxakam soo ma aragtid marka calaa kulli xaal lihaadayni sababayni ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaca uga bedelay sidaa awgeed baa sheekhu markuu yihi walow lam yaqasid macnaah yaanu macnihiisaba u qastiine halkaa cuthaymiinku wuu mulaaxadaynayaayo wuxuu leeyahy sidaa aynu sheegnay in loo tafsiiliyo ayaa wanaagsan oo haddii magacyada ilaahay kuwa dadka loo bixin karo calam ahaan iyadoo looga jeedo oon sifada la milicsan lala baxo dhib ma laha soo ma aragtid dhib hee ma laha goormay laakiin dhib leedahay marka sifada la milicsado ayay dhib leedahay qaybta mukhtaska ah ee ilaahay ku gaarkaana iyada marnaba lama bixin karo baabun haadaa baabun kani baab weeyi man hazala qofka ku jeesjeesa bishayin shay ku jeesjeesa shaygaasoo fiihi uu ku yaala dikrullaahi xuska ilaahay aw ilqur'aani ama qur-aanka ku jeesjeesa aw irasuuli ama rasuulka ku jeesjeesa hee ay faqad kafara wuu gaaloobay de kaasi wuu gaaloobay bay noqonaysa sidaa waxaa loo laqbaynayaa baabka haddii mantaa shardiyo laga dhigo oo jawaabtii way xadfan tahay haddii lasoo qadarana faqad kafara weeye manta mawsuulana waa laga dhigi kara macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa baabu man ay baabu bayaani xukmi man wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo mid xukumkii midkaasoo hazala bishayin fiihi dikrullaahi aw ilqur'aani aw irasuul soo ma aragtid haddii xukumkeesa la caddeeyana gaalnimo weeye sida adilada aynu ka faa'iidaysan doonno baabkan ku saabsan in qur-aanka ama ilaahay jala wacalaa ama rasuulka ama malaa'igta ee ama aayaadka ilaahay in lagu dheeldheelo amaba la aflagaadeeyaba waa kufrun akbar munqilun aw naaqilun can ilmilla biijmaaci ahli اlcilm waa gaalnimo weyn oo qofku islaamka uu kaga baxayo haddii gaalnimo weyn arrintaasi ay noqotayna asalkii towxiidkay baabinaysa soo ma oo towxiid iyo arrimaha noocana qofku inuu la yimaadaa oo ku kacaa laba meel isugu iman kara ama qalbiga qofka ku kulmi kara ma aha sidaa awgeed baa waa waxyaabihii towxiidka burinayey weeye markaa digisuu ka digaayo waxyaabaha inana dareensiinaayo ayuu baabkan kitaabu towxiidka ugu soo arooriyey iyo inay tahay qofku hadaladiisa inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo hadalkuu qofka ku hadlaayo waa inuu isilaaliyo towxiidkuna walaalayaal qofka wuxuu u faaideeya baqe wuxuu u faaideynaya inaad baqato markaa towxiidka saani ufahanto waad baqanaysa waxaanaad ku hadlaysaa horta waa maxay baad isweydiinaysa aarmoo towxiidkaagii waxyeela aarmo nooc shirkii soo gala aarmood ilaahay kaga fogaataa dareenka noocaasaa qofka ku dhalanaya weeye waay hazalkuna waxa weeye waa sukhriyada iyo istihzaaga iyo jeesjeeska weeye وqwl الlahi tacaalى وmacnaa qowli الlahi tacaalى hadalkuu rabi yihi macnihiisuu baabuu yahay walain sa'altahum hadaad weydiiso walee haddaad weydiiso kuwa munaafiqiinta ah waxaa ku kelifa cayda rasuulka iyo saxaabada layaquuluna waxay odhan doonaan inamaa kunaa waxaanu ahaynu nakhuudu kuwa dhuumbanayo wanalcabu waanu ciyaaraynay waayahay imaka khawdka iyo lacibka labadaba hadalkaa lagu sifaynaya marka khawd baanu la imanaynay oo hadal aan meeluu ka socday iyo jiha lahayn baanu iskaga hadlaynay waanu iska ciyaarayno waanu iska kaftamaynay waxaanu isku dhaafinaynay markaa dhibaatada jidka qul waxaad ku tidhaahdaa nabi muxamedow abilaah ma ilaahay wa aayaatihii iyo aayaadkiisa wa rasuulihii iyo rasuulkiisa ayaad kuntum ahaydeen tastahziuuna kuwa ku dheeldheelaya laa tactadiruu ha cudurdaaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii dabadii iimaankiinnii dabadii baa gaalowdeene ha cudurdaaranina soo ma aragta aayaddan walaalayaal xadiidka soo socda ayaa sababu nusuulkeeda sheegi doona laakiin waxaa laga qaadanayaa in aayaadka ilaahay ilaahay in lagu dheeldheelo daatadiisa ama asmaadiisa ama sifaadkiisa iyo aayaadka ilaahay in lagu dheeldheelo aayaadka ilaahayna kuwii sharciga ahaa oo kuwuu soo dejiyey ah iyo kuwa kowniga ah labaduba way soo gudagelayaan wax alla waxaa makhluuq aragteen mid yar iyo mid weyn aayaadka ilaahay ee kowniga ah buu ka mid yihi sidaa awgeed haddii lagu dheeldheelo waa kufri hadaad tiraa imika duksigan maxaa laga abuuray niyow waa iska macno la-aane dadkunbuu dhibayaa maxaa laga abuuray waxa weeye waa istihzaa biaayaat illaah waayo duksigan duulaya ilaahay baa abuurtay aayaadka ilaahay kownigaa buu ka mid yihi ma fahante baad daahagelin adigu wa rasuulihi oo nabi maxamed looga jeedo calayhi asalaau wasalaam kadalika rususha kalena haddii lagu dheeldheelo waa lamid in arimahaa lagu dheeldheelaa waa kufri towxiidka iyo iimaanka baabiinaya waa gaalnimo towxiidka iyo iimaanka hee baabiinaysa wey sidaa awgeed qofka muwaxidkaahi waajib waxa ku ah inuu ka fogaado haddii dheeldheelkii la yidhi waa gaalnimo dee caydii cadayd maxaad u malaynaysa aflagaadadii sariix ahayd ee cadayd ee ta noocaasna iyadu waxa weye shaki ma leh inay tahay gaalnimo qaala wuxuu uhi can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey iyo wa muxamed ibnu kacb alqurab iyo wa zayd ibnu aslam iyo wa qataada dakhala wuxuu galay xadiidu bacdihim barhkood xadiidkoodu fii bacdin barhka kale xadiidkoodu galay marka cabdilaahi bni cumar radia allahu canhu waa saxaabi oo xadiidkiisu waa mutasil weeye ama waa mowsuul laakiin raggan kale moxamed ibnu kacab iyo zayd ibnu aslam iyo qataada saddexdan kale waa taabiciintii bay ka mid yihiin waaya sidaa awgeed axaadiidtoodu waxay noqonaysaa mid mursala mursalba ha ahaatee qaarna way ka asaxday qaarna kamay asixin marka calaa kulli xaal waxay nagaga fuleen xadiidkaa saxaabigu warinaya inuu asaxay markuu yihi dakhala xadiidu bacdihim fii bacdina wuxuu u jeedaa waa cibaaro ahlucilmigu mararka qaar ay isticmaalaane ragga kala duwani ee ruwaadda ahi lafdiyadii xadiidka ay ku soo wariyeen ayaa isu eegaadoo dabeeto waa laysku daray oo inta meel laysugu keenay unbaa siyaaq keliyahe macni lagu soo arooriyey sidaana ruwaadda qaar baa samayn jiray sida zuhri oo kale iyo ma fahamte axaadiista dhowr saxaabi tusaale ahaan oo isu eeg buu mararka qaar odhan jiray barhkoodba barhka kale xadiidkooduu galo dabeetana suu siyaaq keliya kusoo wada aroorin jiray anahu kaa anahu qaala wuxuu yihi markaa saxaabigu annahu qaala rajulu nin baa yidhi fii khaswati tabuuka duulaankii tabuuk ee xaggaa iyo tabuuk loo galay sanadii sagaalaad ee hijriga wakti kulula waa la galay tabuukna meel shaam ku taallay ahayd oo durugsan ninbaa wuxuu yidhi iyadoo duulaankii lagu jira maa ra'aynaa maanaan arag mila quraa'ina haaulaa'i kuwa iyaga qur-aan ruugga ah ee kuwan ahaaday oo kale maanaan arag araba kuwo ka waaweyn butuunan xagga caloolaha oo ka hunguri weyn walaa akdaba iyo kuwo kan been badan toona alsunan xagga hadalka iyo odhaha walaa ajbana iyo kuwa ka fulaysan toona cinda aliqaa'i marka cadowga lala kulmo yacnii wuxuu u jeedaa rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisii alquraa'a qur-aan ruugga ahayd cidda markaa qur-aanka taqaana ee dadka qur-aanka ugu taqaanayna waxay ahayd un cidda ugu culmaysan sooma aragtaan waayo qur-aanka sidan aynu imika u akrinay umay baran jirin akhriskiisa iyo macnihiisaba waa la wada baran jirin sidaa awgeed ninba ninkuu qur-aanka ka yaqaanuu kahee ka sheeksanaayo ka cilmi badnaa sooma aragtid waayahay marka wuxuu u jeedaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabadii kale qiimaha badnayd ayuu u jeedaa muxuu ku sifeeyey argaba butuunan macnihii kuwo ka caloola waaweyn calooshuna mar kastoo weynaata dee cuntadeedaa badanaysa walaa akdaba alsunan alsunanna waa jamcu lisaan lisaankana marna waxaa looga jeedaa xubintan carabka la idhaahda marna waxaa looga jeedaa bimacna alqowl hadalkaa mararka qaar iyadoo loo jeedaa lisaan la isticmaalaa ya ilaa bilisaani qowmihi waa luuqadoodaa looga jeeda marka iyadoo luuqadii hadalka loo jeedaa lisaan la isticmaala saa awgeed ba halkan qowl baa looga jeeda walaa akdaba alsunan xagga odhaahaha iyo walaa ajbana cinda liqaa saddexdaa qodob ee khatartaabay israaciyeen faqaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii cawf ibnu maalik baa wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegta beentaa weeye halkaa waxaa laga qaadanayaa wixii beenaheed ogtay qofka kugu akhriyaya inaanad ka rasaynuune aad tidhaahda beenta jooji warkaasi waa beena u kaadi walaakinaka buu ku yidhi ha yeeshee adigu munaafiqun munaafiq baa tahay la ukhbiranna waxaan uga warami doonaa hadalkaagan rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam marka arrintanna namiimo maaha uu samaynayo cawfe waa nasiixa lilaahi wa lirasuulihi sida sheekhuba uu keeni doono fadahaba cawfun cawf baa u tegay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama liyukhbirahu si uu warka ugu sheego fawajada wuxuu la kulmay alqur'aana qur-aankii oo qad sabaqahu ka soo horeeyey ayuu helay waay oo ilaahay baa maqlay hadalkii xumaayay ku hadlayeen gaalnimada ahaa dabadeetana qur-aan buu arintaa ilaahay ku soo dejiyey uu ku sheegayo inay gaaloobeen waay dee qur-aankii baa la akhriyo waa ciidan fara badan oo aada u badan oo socda markiiba qur-aankiibaa dee dadkii gaadhay marka qur-aan soo dega ama arrin intay dhacdo qur-aan ku soo degana isla markaba dadka uu gaari jiro dee uu dhex qaadahay sooma aragtaan waay dabadeeta waxay maqleen qoladii in qur-aan ku soo degay kolkaasaa tala ku ciirtay fa jaa'a waxaa yimi daalika arajulu ninkaasi ayaa u yimi ninkii markii hore hadalkaa ku hadhadlaayey ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay buu u yimi sala allahu calayhi wasalam walxaal buu yimi qad irtaxala rasuulku uu guuray oo warakiba uu fuulay naaqatahu hashiisii oo uhi hala socodsii halla aynu soconno faqaala dabadeeta wuxuu ihi ninkii yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow inamaa kunaa nakhuudu wanalcab inamaa kunaa waxaanu ahaynu nakhuudu kuwo markaa iska dhuumbanayo wanalcabu waanu ciyaaraynay wanataxadau waxaanu sheekaysanaynay xadiida rakbi sheekada dadka musaafiriinta ah oo kaleaanu iska sheekaysanayn naqaacu bihi waxaanaanu ku jarayna sheekada canaa'a ariiqa ee dhibaatada wadadaanu maaragtay isku dhaafinayno aanu ku jarayna taasaanu isku ilowsiinaynay buu yidhi jidkaanu isku dhaafinayna bay leeyihi qaala bnu cumar cabdilaahi bni cumar wuxuu yihi kaanii waxaad moodaa anduru ilayhi inaan eegaayo ninkii sida aan u xifdiyey ee aan xaaladiisa markii u sawirtay mutacaliqan xaalo uu iska laalaadiyey biniscati naaqati rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalama hashii rasuulka caynkeeda waxaad moodaa inaan hadda eegayo isagoo ka laalaada hashii rasuulka caynkeedu caynka haysta caynku waa xadhigan rarka marka geela la raro hoosta halkaa hoose lagaga geejiyo ee rarka isu dheeli tira ee inaanu xaggana u ciirin xaggana u ciirin macnii ka ilaaliyo ee adkeeyo weeye hoosta halkaa beerka lagaga xidho waaya mutacaliqan xaalo uu ka laalaada biniscati naaqati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam hasii rasuulkaa caynkeedii yani oo cudur daaranaya waina alxijaarata dhagaxyaantuna tankubu waxay garaacaysa rijlayhi labadiisa lugood oo ismu ogeyn oo hashuna dee way socotay ma fahantay isaguna caynku waxa weeye ka laalaado halkaasuu ka cabaadayo alla u cudur daaranayo ma garanaysa hashuna dee way la socoto xanankay jiirhsiinaysa iyo dhagaxyaanta ma fahanta isma oga uu cudur daaranaya wa huwa yaquulu isagoo le inamaa kunaa nakhuudu wanalcab fayaquulu lahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ku lahaa sala allahu alayhi wasalam abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum intaa ilaahay ku yidhi ku dheh ayuunbuu ku lahaa ila ilaahay baa yidhi intaa ku dheh maa yaltafitu ilayhi ma eegahay ninkaa cabaadaya halkan caynka ka laalaada wamaa yasiiduhu calayhi kamana kordhinayn intaa ma fahante intaa ilaahay yidhi ku dheh ayuunbuu ku lahaa bes kama kordhinahayn mana eegahayn marka taa macnaheeduna waxa weeye cudurdaarkiisii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aqbalin umana jixin jixin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waaya waayo bad buu galay oo wax waaqica aada iyo aada uga fog ayuu dhex galay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii diinta say ku faafiyeen la garanayo ee runtooda la yaqaane ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha wakunuu maca saadiqiina saadiqiinta ilaahay uu ku sifeeyey ayuu isagu been ku sifaynaya geesiyadii ayuu isagu waxa weeyaan markaa fulayin ku sifaynaya ma fahante dadkii waxa weeyaan markaa cunadoodu ay yarayd ee waagii hore dhibta islaamka la soo mareen aynu garanayno ya ayuu ku sifaynaya markaa waxa wey cunto badnaan saddexda sifaba munaafiqiinta iskaleh ma fahanta marka waxay ahayd xaqiiqadu ramatni bidaa'iha wansalat ma maqasha ya xanuunkeedii bay ugu gantoo kolkaasay siibatay macnii wixii munaafiqiinta hayey bay doonayeen rasuulka iyo saxaabada inay ku ganaan waaya su-aasha kale waxay tahay ilaahay wuxuu yihi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiinii dabadii waa gaalowdeenaha cudurdaaranina iimaankan marka hore ahayeen muxuu ahaa nimanka hadalkan ku hadlay ma iimaan daahirahoo dusha un ka muuqduu ahaa laakiin hoosta gaalee ka ahaayeen munaafiqiina mise muminiin bay marka hore ahaayeen laakiin hadaladan iyo istihzaagan ay ku gaaloobeen labada qowl ba ahlulcilmigu way leeyihiin qaarbana sibay rajaxaan shaykhulislaam raximahullah wuxuu rajaxayaa inay muminiin ahaayeen muminiin inay ahaayeen markii hore dabadeetana hadalkan istihzaagan ee ay maaragtay ku dheeldheeleen rasuulka iyo saxaabada iyo aayaadka ilaahay ay ku gaaloobeen soo ma aragtid culimada qaarna waxay leeyihin maya munaafiqiin bay marka horeba iska ahaayeen taana waxa u daliila arin qawi ahoo xoog badan oo aayaadkani munaafiqiintii ka warramayeen soo maaha oo aayaddan imaka walain sa'altahum halka ka horaysaana munaafiqiintii ka warramayeen yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suuratu tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahziuu in allaha mukhrijun maa maa kuntum maa taxdaruun maa taxdaruun dee aayaadkaasaa ka horreeyey soo maha haddana almunaafiquuna walmunaafiqaatu baa ka dambaysa marka calaa kulli xaal aayaadku munaafiqiin bay ka warramayeen ee ku saabsanaayeen aayadana qisadoodii baa lagu soo dhex daray munaafiqiin bay marka horeba iska ahayn haddii la idhaahdo waayo waa maxay iimaankan lagu loo sugay marka hore ee ilaahay yihi bacda iimaanikum baa gaalowdeen iimaankaasi waxay idhahan waa iimaankii daahirka ah ee dadka u muujisanayeen ma fahantay oo macnuhu waxa weeye marka horeba hoostana gaalaa ka ahaydeen iimaankii daahirkaa muujisanayseenna waa ka kufrideen oo waa ka dhaqaajiseen marka iimaan daahir iyo mid baaina midnaba ma haysaan فيه مسائل الأولى مسألة هرى وحوية وهي العظيمة ومسألة وينة أن من هزل قفك كجاس جاس بهذا أرنكا إلهي آيات كيسة رسوشيسة ملائكة دينتا أنه كافر كاسقال وي شكبكم أجره قفك عايانا وقال يا شهادة آه صلاة زكاة عباداتك كلا دوان waxa weeye qof alla qofkii ayaa kaafir weeye kadalika kii ku dheeldheelaa kaafir weeye marka istihzaaga noocaasna uu suurooyin badan yahay sariix buu leeyahay noocaan sariix ahayn buu leeyahay qofka muslimka ahi waa inuu aada iyo aada uga fogaado oo uu maaragtay iskaga fogaado waxaa kaloo ahlulcilmigu ay isweydiiyaan culimada in lagu dheeldheelo ka waran iyo ardayda iyo dadka maaragtay diinta ilaahay xambaarsan haddii loogu dheeldheelaayo diintay xambaarsan yihiin daraaddeed ta noocaas waa kufri oo aayaadkii ilaahay in lagu dheeldheelay soo gelaysa haddii laakiin maaragtay aan taa loogu dheeldheelayna shakhsiyaddooda loogu dheeldheelaayo oo tusaale ahaan bidhaantooda wax laga sheegayo ama dherarkooda ama gaabnaantooda ama waxyaabaha caynkaasa ta noocaasi kufri noqon mayso laakiin waa macsi aada iyo aada u xun iyo fisqi weeye athaaniya masalada labaad ana haadaa xukumkani ama ana haadaa macnahani huwa tafsiiru laayati aayadda tafsiirkeeda weeye fii man facala daalika cidda sidaa samaysa ee macnii ku dheeldheesho arrimaha kaainan man kaana cidduu doonaba ha noqdo qof kastaoo ku dheeldheelaa xukumkaasuu yeelanaya duu doono marka hore qof wanaagsanba ha noqdo duu doono sheekh caalimaba ha noqdo mujaahid ha noqdo caamo ha noqdo wuxuu doono ha noqdo qofku mar haddii uu arinta noocaasa la yimaado hee xukumkiisu waa inuu waxa weeye kaafirya ma fahamte waayo dadkan wakhtigan jihaad baa lagu jiray la socdo jihaad ayaa lagu jiray raggani jihaadkay la socdeen ma fahamte ciidanka yaa hogaaminayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa qiimaha badan ee qur-aanku soo degayay joogeen maca daalika hadallada noocaasa markay ku dhawaaqeen looma cudrin ee xukumkaasi uu ku dhacay famaa baaluka bikhayri cid aan iyaga ahayn oo intaa ay iyagu markaa haysteen aan haysan hadday la timaado ka waran ya dee wuu ku dhacayaa xukunku weeye athaalia alfarqu waa farqiga udhexeeya bayna namiimati diradireelanimada iyo wa bayna nasiixati in loo niseexeeyo lilaahi ilaah iyo walirasuulihi rasuulkiisa diradiralanimadu saynu soo maray waa waxa loola qastaya loola jeedaa in wax lagu fasahaadiyo laakiin nasiixada ilaah iyo rasuulka loo naseexaynayo waxaa looga jeedaa islaax iyo in wax lagu hagaajiyaa looga jeeda ma fahante markaa ninku markuu leeyahy rasuulka ilaahay baan kaaga warramay oon kuu sheegi uma jeedo markaa ifsaada wuxuu ujeedaa he islaax iyo dadka mufsidiinta ah ee ummadda fasahaadinaya ee diinta ilaahay iyo rasuulka ku dheeldheelaya in ummadda dee laga qabto ma fahante oo xadkooda la joojiyo araabica masalada afraad alfarqu waa farqiga u dhaxeeya bayna alcafwi aladii yuxibuhu llahu cafiga ilaahay jecel yahay iyo wa bayna alkhildati in lagu adkaado calaa acdaa'ilaahi cadowga ilaah in lagu adkaado cafiga ilaahay jecel yahay waa ka wax lagu hagaajinayay culimmadu idhaahdeen sidaa awgeed baa rabbi yihi faman cafaa wa aslaxa soo ma aragtid markaa cafiga ilaahay jecelya waa cafiga wax islaaxinaya weeye haddaanu cafiskaagu waxba islaaxina inuu wax sii qaribaayo ama ciddii marka horeba qaldantay qalad uu u kordhinaayo cafigaagaasi cafi ilaahay jecel yahayna noqon maayo cafi saxana noqon maayo sidaa awgeed markaad wax cafinayso cafiskaagana waa inuu wanaag keenayo waa inuu he waxa weeyaan markaa wax fiicani ka dhalanayo weeye iyo wa bayna alkhildati calaa acdaa'ilaahi cadowga ilaah in lagu adkaado oo cadowga ilaahay iyaga mucaamalada lala dhaqmaayo asal waxa waa in lagu adkaaday ahlucilmigu idhahde muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau بينهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة marka la kulanka ama la dhaqanka mucaamalada gaalada iyo acdaada ilaahay asal waxa u ah khil- alkhilda ma fahantay xadiiskii saxiixuna wuxuu ahaa haddaad dariiq kula kulantaana fadaruuhu ilaa adyaqihi salaantana ha ku bilaabina waddo markaa kula kulantaanna halkiisa cidhiidhigaa u dhibgeliya oo ku qasba inay dhanka cidhiidhigaa maraan xataa ha u daynina bartaa waddada bartankeeda inay iska taxtaxaashaan waa xadiiska saxiixa ku yaalla ma garata dad badanina waa waxyaabaha aanay fahmin marka calaa kulli xaal khildadaa la sheegayo qudheedu waxa weeye sidii sharcigu yidhi ayuunbaa loo marayaa isagu siduu qofku khildo u arko ee uu isleeyahay waa khildo la iman maayo sidii sharcigu ahaa sidee rasuulku u dabaqay calayhi salaatu wasalaam sidee saxaabadu u dabaqday sida maslaxadda caamka ahi ay keensanayso ayaa dee loo maraya qofku maaha inuu isagu hee caqligiisa ku miisaamo intuu qodobkaa maqla uu la siduu doono uu u dabaqo alkhaamisa masalada shanaad ana min alictidaari cudurdaarashada waxaa ka mida maa laa yanbaqii qaybaanay habboonana in yuqbala in la aqbalo oo taana waxaa u daliila niman ninkan cudurdaaranayey eelaha maaragtay sidan aanu ahayn dhab nagamay ahayn dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam cudurdaarashadiisii ma aqbalin cudurdaarashadana haddii qofku uu kuu cudurdaarto waxay ahlulcilmigu yidhahdeen asal waxa waa in la aqbalo soo ma aragtid in la ogaado mooyaane inaanay qofkani dhabka ahayn oo ay beenbeen ka tahy tusaale ahaan qof baa qalad buu sameeyey deetani uu kuu cudurdaartuu doonay waanaad og tahay inay waxan iska maaragta afka baarkiisa tahay oona dhab ka ahayn oo uu isku kaa dhaafinayo ta noocaasa dee kuma saara inaad ka aqbasha ma fahante laakiin haddii ay u muuqato inuu markan soo noqday oo dhabtii ay tahay oo uu cudurdaaranayo si dhaba hee asal waxa ina cudurdaarka laga aqbalo waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa aayadda qur-aanka ah gaalnimada in gaalnimo lagu hadlo ama la sameeyo waxa weeye waa isku mid qofku inuu dheeldheel u leeyahay oo ciyaar ciyaar uu uga jeedo iyo inay dhabka tahay ku dhawaaqista kelmad gaalnimaa lagu dhawaaqaa waa gaalnimo ama qofku waxa weeye ha yidhaahdo waan iska ciyaarayo dhabigamay ahayn ama ha yidhaahdo dhabba iga ahayd waa kufri weeye noocaasa waa in saa loo ogaado wuxuunbaa laga aanu isagu gaalnimo noqonahayn qofka mukraha marka qofka la qasbee la idhaahdo qasab ku samee ya ta noocaas iyadu hee dee gaalnimo ma noqonayso baabu macnaa qowli illaahi tacaala wuxuu baabu yahay hadalkuu rabbi yidhi macnihiisa walain adaqnaahu raxmata mina min bacdi daraa'a masathu layaquuluna haada lii wlain adaqnaahu insaankii haddaanu dhadhansiina raxmatan raxmad raxmaddaasoo minaa annaga xagga iyaga ka ahaatay min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhu taabatay layaquulunna wuxuu odhan doonaa u odhan doonaa haadaakani lii anigu ii sugnaaday oo nicmadan anaa keensaday ama xaq baan u lahaa in lay siiyo sidaasuu ku andacoon doonaa baabkanna wuxuu kaga warami doonaa waa dul maraynaa oo iska kooban yahay nicmada towxiidku walaalayaal wuxuu keensanayaa in nicmada ilaahay jalla wacala uu ku siiyo ilaahay aada u tiiriso ilaahayna aada uga mahadnaqdo haddii nicmooyinkii ilaahay uu ku siiyey cid kale aada u tiiriso tusaale ahaan adigu isu tiirisana waa naqsun fi towxiid waa arrin towxiidkii markaa ku ah nuqsaan ku ah wakadaalika haddii aada maaragtay tidhaahdo anaa mutaysto ilaahay iskamuu kay siine dee inaan ehel u ahay buu ogaa ha waan mutaystay dee anoo kalaa la siiyaa sidaa haddii qofku yidhaahdana iyaduna waa nooc shirki ahoo waana edab darro suu adab maca allah weeyi waa edab darro ilaahay jalla wacalaa jinaabkiisiiyo xaggiisa lagula kacay ciyaada billaah marka arrimaha noocaasoo qofku inuu ka fogaado nicmadana ilaahay u tiiriyo qalbiga uga ictiraafo carabka kaga ammaano xubnaha daacada ilaahay ku qabto taasaa kamaalu tawxiid u keensanaya qofka muwaxidkaanahe taasaa looga baahan yahay ikhwaani qaala mujaahidu mujaahid wuxuu yihi markuu aayadda fasirayey layaquuluna haadaa lii maxaa looga jeeda haadaa lii wuxuu ihi ay macnuhu waxa weeye haadaa bicamali haadaa waxaan laysiiyey bicamalii camalkayguu ku yimi buu odhanaya wa ana maxquuqun bihi aniguna waan mutaystay aniguna hee waan mutaystay aarkaasina wuu ka sugan yahay mujaahid marka sida aynu u fasirnay macnuu weeye oo wuxuu odhanayaa anaa waxa weeye waxaan keensaday eeyaay siiyey ama wuxuu odhanayaa halay siiye laakiin waan mutaystay de wa qaala ibnu cabaasin ibnu cabaasna wuxuu hi yuriidu wuxuu ujeedaa min cindii agtayduu ka ahaaday waxani oo anigaa waxa weeyaan markaa la imi ta noocaasina waa arrin aada u qaldan nicmadii ilaahay qofku inuu ahaa anaa keensaday aarkaasina ibnu cabaas wuxuu odhanaya muxaqiqu lam najidhu maanaan helin wa qowlihi wa macnaa qowlihii buu baabu yahay qaala wuxuu uhi inamaa uutiituhu waxaa laygu siiyey un calaa cilmin aqoon cindii agtayda ahaatay waayahay qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxaa laygu siiyey aqoon agtayda ahaatay waa qisadii qaaruun weeye sida daahirka ah marka markay xoolahan badan iyo waxyaabahan uu ka warramayay buu hi waxaa laygu siiyey cilmi aan hayo maxaa haddaba looga jeedaa calaa cilmin cindii qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi ay calaa cilmin minii biwujuuhi lmakaasibi calaa cilmin aqoon baa laygu siiyey aqoontaasoo minii aniga xaggayga ka ahaatay oo biwujuuhi lmakaasibi sida wax loola soo baxee wax loo shaqaysta aan garanaayo ayaa laygu siiyey marka cilmi baa laygu siiyey laakiin cilmigiibaa isagaa isu celinaya wuxuu leeyihi de aderles kama kaysiina aqoontaydaan ku helay sida wax loola soo baxaan aqaanaa ma fahantay sida loo shaqaystaan aqaanaa saasuu leeyahay marka nicmadii ilaahay siiyey buu naftiisa u tiirinaya soo maha waay taasina waa dee kufraanu nicmo weeye iyo shukri la'aan wa qaala aakharuuna culimo kalena waxay idhaahdeen macnuu waxa weeye calaa cilmin min allaahi anii lahu ahlun calaa cilmin cilmi baa laygu siiyey min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay maxay u ogyahay anii anigu lahu ahlun ehelin aanu ahay nicmadan inaan heliyo xoolahan waaya markaa qataado wuu ka asaxay tafsiirkaa hore wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay idhaahdeenna culimmada qaarkood ayaa laga wariyey waayahay sida sudi oo kaliya baa laga wariyey tafsiirkana marka labada tafsiirna waxay ku kala duwan yihiin ka horena calaa cilmin cindii cilmi aniga agtayda ahaaday ayaa laygu siiyey kan dambana muxuu ku fasirayaa wuxuu ku fasirayaa ilaahay inuu og yahay inaan ehel u ahay oon mutaystay ayuu igu siiyey iskamuukaysiin adigu markaa hadalkaa hore mujaahid iyo aahaartani dhammaantood way isu noqonaysaa labadaa weji aynu sheegnay unbaana isugu soo ururaysaa qofku inuu idhaa nicmadan ama waxaan laysiiyey anigaa lahaa anaa keensaday iyo inuu idhaahdo maya ilaahay bay siiye laakiin dee ilaahay iskamuukaysiina waan mutaystay oo ehel baan u ahay labaduba waa laba arinoo aad iyo aad u qaldan oo ay tahay qofka muwaxidkii inuu iska ilaaliyo wa haadaa kan dambe macnaa qowli mujaahidin mujaahid qowlkiisa weeye wuri uutiituhu waxaa laygu siiyey calaa sharafin sharaf baa laygu siiyey waaya marka intan dambena waa hadalkii ibnu jariir qudhiisa hadalkii mujaahid ma aha waay oo meelaha hadalka mujaahid iyo ibnu jariirka markuu ka waramayey ayuu hadalkaana sheegay waay aahaartaasina dhammaanteed waxay isugu soo ururaysaa nicmooyinka walaalayaal ilaahay baa bixiya sida rabbi yihi wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmooyinka dunyawiga iyo kuwa diiniga aba ilaahay baa bixiya jalla wacala sida awgeed baa qofka ilaahay nicmo siiyo caafimaad ha noqoto nicmo ku saabsan adduunya ha noqoto nicmo diin ku saabsan ha noqoto masale aad xataa kororhsatay ha noqoto hal masalood kororhsatay ha noqoto ya daaca iyo khayr aad la timi ha noqoto waa inaad ilaahay jala wacalaa uga mahad noqdo ilaahay u ictiraafto ood ilaahay uga shukri noqdo shukriguna wuxuu leeyahay saddex tiir kow nicmada inaad qalbiga ilaahay uga ictiraafto laba inaad carabka ilaahay jala wacalaa kaga ammaanto saddex inaad xubnaha kala timaada wax ilaahay jala wacalaa raaligelinaya ma fahanteen saddexdaa tiir buu leeyahay qaala wuxuu yihi can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu anahu saxaabigaasi samica wuxuu maqlay rasuulalahi buu maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay ina alaaatan saddex nin oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid a abrasa mid baras qaba iyo wa aqraca mid bilaatima ah iyo wa acmaa mid indhala ayaa fa araada allaahu an yabtaliyahum haddii fa la akhriyo ee waxbaa qadaran oo macnuu wuxuu noqonayaa ey ancama allaahu calayhim ilaahay baa u nicmeeyey oo fa araada allaahu wuxuu rabbi doonay an yabtaliyahum inuu imtixaamo ilaahay baa u nicmeeyey oo wuxuu doonay inuu imtixaamo ma fahante marka ancama allaahu calayhim baa lasoo qadaraya sida cuthaymiin kuma sheegayo ilaahay intuu u nicmeeyey buu doonay inuu maaragtay imtixaano qisaskan qur-aanka iyo xadiidka ku sugan ee reer banu israa'iil iyo ummadihii kale laga sheegayaana in laysaga keen sheegayun maaha cibraa ku sugan ikhwaani in wax lagu qaataa laynoogu sheegaya ina fii dalika lacibratan ina fii qasasihim lacibra sida alla yidhi bacaha ilayhim ilaahay wuxuu u diray xaggooda saddexdaa nin malaka nin malag buu u diray fa aataa wuxuu u yimi alabrasa kii barasta qabay barastuna waa macruuf waa xanuunkan dadka cadcadeeye khatarta ah faqaala wuxuu ihi ayu shayin axabu ilayka maxaad u jeclaan lahayd wax lagu siiyo maxaad maanta u jeclaan lahayd qaala wuxuu ihi lownun xasanun midab wanaagsan iyo wa jildun xasanun maqaar fiican iyo wayadhabu canii inuu iga tago aladii xanuunkan qad qadarani nnaasu bihi dadku ay maaragtay igu qurunsadeen ee ay iskaga kay fogaanayaan ay iskaga kay durkayaan eena ii soo dhowaanayn ee kaan soo ag fadhiistaaba iga sii durkayo yaa inuu maaragtay iga tago ilaahay iga bogsiiyo qaala wuxuu hi famasaxahu wuu masaxay malagiibaa masaxay ninkii barasta qabay oo fadahaba canhu waxaa ka tegay qadaaruhu xanuunkiisii markaa lagu dee qoonsanaye lagu qurunsanayey fa uciya waxaana la siiyey lownan xasanan midab qurux badan iyo wajildan xasanan maqaar qurux badan baa la siiyey qaala wuxuu ihi faayulmaali axabu ilayka xoolana maxaad u jeceshahay qaala wuxuu ihi alibilu geela aw ilbaqaru ama loda shaka isxaaqu isxaaq baa shakiyey waana ibilka sidaa aynu maaragtay siyaaqa xadiidka ka arki doonno geel baan u jecelay buu yidhi fa uciya waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaa dhalaysaa la siiyey oo sidkeediiba dhadhow yahay waayahay wa qaala waxaanu ku yidhi malagi baaraka allaahu laka fiiha ilaahay ha kuu barakeeya hashaa ducada malaguna way kacaysaa waxaynu halkaa ka arkaynaa qofku waxa weeye marka uu cuud iyo caafimaad ay soo joogsato iyo maa horeeya ya caafimaadka ayaa horeeya ma fahante sidaa awgeed baa ninkani cuudna muu hayn caafimaadna muu hayn soo maha markii la yidhi maxaad jeclaan lahayd intaanu cuudka soo qaadin buu yidhi hee ayuu caafimaadkii waxa weeye soo qaaday kuwa dambena waa saas oo kale qaala wuxuu yidhi faatala qarca haddana ninkii bilaa timaha ahaa buu u tegey aqracu waa qofka bilaa timaha ah een tibaba madaxiisu lahayn kolley dadka waa lagu arkaa qof qof baa laakiin la arkaa hadda bidaarta maaha bidaarta dee qofku tima wuu lahaa laakiin way yar daataan soo maaha mana wada daataan had jeer intan sarunbay ka daataan soo maha marka waa qofka aan timahaba madaxiisu lahayn waanay dhacdaa axyaanan soomaaliduna waxay dhahdaan qofka noocaasoo kale alowxiir bay dhahdaan ma fahante waa insaxa tacbiir haddii tacbiirkaasi sax noqdo wey ya alowxiir bay dhahdaan dee timuhuna waynu garanaynaa walaalayaal fawaaid badan bay leeyihin waayahay wuxuu ihi faatala qaraca ninkii bilaa timahaaba u yimo faqaala wuxuu ku ihi ayu shayin axabu ilayka maxaad u jeclaan lahay qaala wuxuu ihi shacarun xasanun timo qurux badan iyo wayadhabu canii inuu iga taga hada aladii qadarani nnaasu bihi kanay dadku igu qurunsadeen inuu iga tago timola'aantan iyo maaragta xanuunkani famasaxa wuu masaxayo fadahaba canhu wuu ka tegey wauciya waxaa la siiyey shacran xasanan timo qurux badan faqaala wuxuu hi ayulmaali axabu ileyka xoolana maxaad u jeclaan layd qaala wuxuu hi albaqaru loda aw ilibil ama geela lodaanu yihi sida siyaaqa ka cabbaan doonta fauciya waxaa la siiyey baqaratan xaamila sacdhalayaa la siiyey qaala wuxuu ihi baaraka allaahu laka fiiha allah ku barakeeya faatalacmaa haddana ninkii indhoolkahaa buu yimi faqaala wuxuu hi ayu shayn axabu ileyka maxaad u jeclaan lahayd qaala wuxuu hi an yarudda allaahu ilaya basari ilaahay araggayga inuu ii soo celiyo fa ubsira bihi naasa dadka aan ku arko famasaxahu wuu masaxa faradda allaahu ilayhi basarahu ilaahay ba araggiisii u soo celiyey qaala wuxuu ihi fa ayulmaali axabu ileyka xoola maxaad u jeclaan lahayd qaala wuxuu ihi alghanamu adhi baan u jeclaan lahay adhigu iska doorta adhigaana had iyo jeer kibir yaroo maaragtay wanaagsan fauciya waxaa la siiyey shaatan waalidan lax dhalaysa waay faantaja way ka dhaliyeen haadaani mise fauntija buu qoraya ya untija waantaja ya waay fauntija haadaani labadaasi way ka dhaliyeen ninkii maaragtay hasha lahaa iyo ninkii saca lahaa wawalada haada wawallada haada kana wuu ka dhaliyey neefkiisii ari ahaa waay marka untijo waxaad moodaa musame suuratu majhuuleh waynu fiirin doonaa insha allah fa kaana lihaada ninkani waxa uu yeeshay waadin min alibil tog dhan oo geela walihaada kanina wuxuu yeeshay waadin tog dhan oo min albaqari lo ah walihaada kana waxaa u sugnaaday waadin min alghanam isna tog dhan oo maaragtay waxa weeye adhi ah ducadii baa ku dhacda oo mid waliba neefkii la siiyaa u tarmay oo wuxuu yeeshay xoolo badan waana la imtixaamaya moogta qaala wuxuu uhi uma inahu ataa wuxuu u yimi alabrasa ninkii barasta qabe buu ugu yimi fii suuratihi suuradiisii buu ugu yimi iyo wa hayatihi qaabkiisii oo qaabkiisu muxuu ahaa dee nin maaragtay aada u baahan oo diifaysan oo haddana xanuunsan ayuu ahaa dadkana labadaas markay isu galaan taws iyo faramadhnaani labadaas markay isu galaan dee waa garanaysaan xaalkooda soo maha haduu qofku taws laakiin adduun haysto cid wadwado oo kolba meelgeyso hoos cararta waayi maayo haddii waxa weeyaan aanu adduun haynin laakiin uu iska caafimaad qabana dee isagaa meelaha iska qardhaadhubayo meelaha cararaya soo maha laakiin qofkii marka taws iyo waxbala faramadhaani isku qabsadaan arintiisu aad iyo aad bay u adag tahay qaala wuxuu uhi uma inahu atalabrasa fii suuratihi buu ugu yimi iyo wahayatihi faqaala wuxuu ku uhi rajulu miskiinun ayaana anigu rajulu nin baan ahay ninkaasoo miskiinun miskiinah wabnu sabiili musaafirna waan ahay qad inqaacat way goday biya aniga alxibaalu sababihii baa iga go-ay fii safarii safarkaygan sababihii aan ku jid mari lahaa iyo sahayd iyo wixii la mid ahaabaa iga go-ay falaa balaaqa gaadhitaan ima sugna liya aniga alyowma maanta ilaa bilaah ilaahay oo ii kaalmeeye mooyaane uma intaa dabadeedna bika adigoo isaacido maahaane soo ma aragti uma bika maxay waafaqsan tahay alfaadii aynu soo marray soo maha waaya asaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allihii acطaaka ku siiye alowna alxasana midabkan quruxda badan nicmadii buu xasuusinayaa garo iyo waljilda alxasana jidhkan quruxda badan iyo walmaala xoolahan dartii waxaan kugu weydiisanayaa baciira neef geelahoo atabalaqu bihi aan ku gaadho fii safari safarkayga markaa suuradiisii iyo hay-adiisii buu ugu yimi dib baynu uga warramay faqaala wuxuu ku jawaabay oo yidhi alxuquuqu xuquuqdu kaiiratu way badan tahay arrinaa xuquuqda badan xuquuqdaa badan buu yidhi macnii waxa weeye xoolahanuun meesha ku xaraysan ha eegine yaa indho badan baa haya oo dad badan baa wax ka sugaya marka waxba kaa raaci kari maayaan wey alxuquuqu kaiira waay dad badan oo waxaa jira iyagoo adduunyale marka wax la weydiiyo khayr ku saabsan had iyo jeer marka hadalka noocaasoo kale cabira soo ma aragti qofkuna marka taasoo kale la soo derista inuu eego maaha xuquuqda badan ee laga rabe waa inuu eego ar waxan miyaad hayse markii hore adoon midh ka hayn baa timi adduunyada soo maha ilaahay baa ku siiye soo maha dee allihii marka horeba ku siiyey makana ku siina ku kalsoonow wixii ilaahay ku soo geliyena wejiyada khayrka intii suuragalahe wax kaga bixi waay faqaala wuxuu ku yidhi malagii kaani acrifuka inaan ku garanayaa la moodaaye alam takun miyaanad ahaan jirin abrasa nin baras qabo iyo qadaruka annaasu dadku aanay ku qudhunsan jirin faqiiran faqiir miyaanad ahaan jirin faacطaaka allaahu ilaahay miyaanu ku siinin caza wajal almaala waxaan u xoolaa faqaala wuxuu ihi ogarey inamaa waritu hada almaala kaabiran can kaabirin inamaa waritu waar waxaan ka dhaxlay hadalmaala xoolahan kaabiran mid weyn baan ka dhaxlayniyo mid weyn wuxuu uga jeedaa aabbihii can kaabirin mid ka sii weyn buu ka dhaxlay waa awowgii adeer weligeedba wuuna fadhiya xaggaad naga leedahay meedsan ahan jir aabbahay baa lahaa awowgey baa lahaa weligeedba degelfadhi buu nool ayuu meesha xerada adeer u lahaaye heedhe u kaadi halkaana been buu ku sheegay soo ma faqaala way faqaala wuxuu malg yidhi in kunta kaadiban haddaad been sheegayso beentaa tahay fasayaraka allaahu allaha kugu celiyo ilaa maa kunta wixii aad ahaan jirtay ilaahay jala wacalaa ha kaa dhigo fasayaraka allaahu ilaahay ha kaa yeela ilaa maa kunta waxaad ahaan jirtay qaala wuxuu uhi waa tala qarca haddana ninkii maaragtay aqrac ahaa buu ugu yimi fii suuratihi qaabkiisii nin iska baahan oo bilaatimo ah faqaala lahu wuxuu ku yihi mila maa qaala lihaada kaa hore wuxuu ku yihi oo kale radda calayhi isna wuxuu ugu jawaabay mila maa radda calayhi hadaa kaa hore wuxuu ku jawaab oo kale faqaala wuxu uhi in kunta kaadiban haddaad been sheegayso fasayaraka allaahu ilaa maa kunta ilaahay saad ahaan jirtay ha kugu celiyo qaala wuxu uhi waa talacmaa ninkii indhaalahaa buu u yimi fii suuratihi buu ugu yimo faqaala wuxuu ku yihi rajulun miskiin wa bnu sabiili nin miskiinaan ahay ibnu sabiilla waan ahay qad inqaacat way goday biya aniga alxibaalu sababihi ba iga go-ay fii safari safarkaygan aan ku jiid mari lahaa falaa balaaqa liya alyowma ilaa bilaahi uma bika gaadhitaan maanta ima sugna halkan ku socday aan gaadhaa ilaahay kaalmihiisa mooyaane intaa dabadeedna adiga oo ii kaalmeeyo maahaane asaluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii allihii dartii radda calayka basaraka argaga kuu soo celiye shaata nee fadhiya sideedaba kelmadda shaah waxaa la ydhaahdaa neefka adhiga ah ama ri ha ahaado ama hee lax ha ahaado masaladaa waa inaad saa ogaato baciirna waxaa la ydhaha neefka geela ah ama ha labaado ama hadhadigaado waa inaad saa ogaataan masalada noocaas shaatan baan kugu weydiisanayaa ataballaqu biha fii safari safarkaygan aan ku jid maroon ku gaadho ninkana haddaba mumin ahaa cajiiba faqaala wuxuu uhi qad kuntu waxaan ahaa ninyow aan ku warramee acmaa nin indhala baan ahaan jiray malagii inuu ma garanayo ma garanaysa waa daacad markaa ninkani farad allaahu ilaya basari ilaahay baa araggayga ii soo celiyey fakhud qaada maa shiita intaad doonto xoolahan ka qaado wadac maa shiita intaad doontana ka tag lex baad sheegaysaa in alla intaad doonto ka qaada buuri fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay la ajhaduka kugu dhibi maayo alyowma maanta bishayin shay kugu dhibi maayo akhadtahu lilahi ilaahay daraaddii aad u qaadata yaa waay wax ilaahay daraaddii aada u qaadatay macnihii waxa weeyaan kugu dhibi maayo waay macnii wax ilaahay daraaddii aada xoolahan uga qaadatay inaan kaa reebo ama aan kaa hor joogsado kuguma dhibayo fasax baad u tahay buu faqaala wuxuu ihi malagii amsik calayka maalaka war xoolahaaga iska hayso fa inama btuliitum waa laydin imtixaamayuun oo arrintan imtixaan bay ahayd faqad radia allaahu canka ilaahay adiga raalli buu kaa noqday wasakhita calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna wuu cadhooday cuthaymiin wuxuu leeyihi markuu sidaa yidhi malagu waxa muuqatay nimankan xaalkoodu hee uu faafay oo arrin caana uu noqday oo nimankii saddexdii ninee mid waliba iinta uu lahaa ee mid waliba uu caydha ahaa oo mar qulahuun xanuunadiina laga kaxeeyey xoolana lagu soo fahsiiyey inay niman lagu sheekaysto oo caanahoo la yaqaano noqdeen ayaa meesha ka cad sidaa awgeed buu malagu u leeyahay wasakhitahe calaa saaxibayka labadii kaleena ilaahay waa u cadhoob akhrajaahu bukhaariyo muslim baa saxiixa ku wariyey waa xadiis cadiima xadiidkani fawaa'idiisana lama soo koobi karo hadda alka uu ka waafaqsan yahay waxa weeye labadaa nin ee hore nicmadii ilaahay jala wacalaa way dafireen kamanay mahadnaqin ninkan dambana ilaahay jala wacalaa nicmadiisii uu ka mahadnaqay oo kow ilaahay buu u tiiriyo wuxuu yidhi hee waan indhala-aan jiro ilaahay baa maaragtay horta qalbiga ayuu ka ictiraafay marka labaadna ilaahay buu jala wacalaa carabka kaga ammaanay oo waa kan laniyo waan indhala-aan jira ilahay baa isoo celiyey markii saddexaadna wixii ilaahay siiyey jala wacalaa ee nicmo ah ee xoolo ah waxa weeye inuu maaragtay ilaahay daraaddii loo u bixiyo oo ilaahay uu ku adeeco oo khayrka uu ku bixiyo ayuu ogolaaday soo ma aragtid sidaa awgeed baa saddexdii rukni ee shukrigu uu lahaaba hee uu sidaa kula yimi taasaa ilaahay jala wacalaa uu kaga raali noqday halkaa waxaynu ka qaadanaynaa marka laysku soo duuduba nicmada ilaahay in laga kufriyana cadho ilaahay baa lagu mutaystaa nicmada ilaahay in laga mahadnaqana hee ilaahay raalli ahaanshihiisaa lagu mutaystaa sida looga mahadnaqayaana waa saddexda arrinaynu ku celcelinay ma fahantay sida nicmada ilaahay looga kufriyayana waxaa ka mid a in cid kale loo tiiriyo qofku isagu isu tiiriyo ama cid kale uu tiiriyo soo ma aragtid ama uu yidhaahdaba anaa mutaysta ilaahay iskamuu kay siine dee anaa adeer mutaysta nin rageed baana anoo kale ma xoolo waaye tusaalahaan iyo wax la mida uu ku tiraabo qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiirulaayati aayadda waa tafsiirkeeda ahaaniya maa macnaa qowlihi layaquulanna haadaa lii waaye macnaheedu waa maxay waynu soo maray oo halkaa layaquulanna haada lii saasuu i xarakeeyey soo ma aragtid alka horena wuxuu xarakeeyey layaquulunna haada lii waa iyo ma ayaddu bifatxi laam ba mise waa bidami laam ya bifatxi laam soo maaha waay wlain adaqnaahu raxmata mina min bacdi daraa masathu layaquulanna haada lii aw layaquulunna haada lii waa garta marka calaa kuli xaal waynu soo maray tafsiirkeedana ahaaliثa maa macnaa qowlihi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii taana in laba siyood loo fasiray aayaddaana waynu soo maray araabicana ma fii hadihi اqisaةi اlcajiibati waa waxa ku sugan qisadan cajiibka ah ee la yaab kale oo min alcibari cibrooyin ahaaday cibrooyinkaasoo alcadiimati waaweyn subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk